magaalada muqdisho ayaa lagu qabtay munaasabad lagu abaalmarinayo ardayda kaalmaha hore ka galay tartanka qur-aan akhriska soddonka juz waxaana tartanka soo qabaqaabiyey jamciyadda qur-aanul kariim iyadoo ay taabagelineysay hay-adda hormuud salaam foundation tartanka qur-aan akhriska ayaa loo qabtay boqol toddobaatan iyo sideed arday oo wax ka barta dugsiyada ku yaala magaalada muqdisho waxaana kaalmaha hore ka galay afartan iyo toddoba arday xogeyaha jimciyadda qur-aanul kariim sheekh cabdirashiid aadan isxaaq ayaa ugu mahad celiyay hay-adda hormuud salaam foundation garab istaagga iyo taabagelinta tartanka inta mashruuca ay hormuud salaam foundation ay qabato haddii lasoo tiriyo waa waa waad yaabaysaan waa waxii ay xukuumaddii qaban lahayd wey marka waxaan leenahay jazaahum ullahu khayr intaba waan ka warhaynaa jamciyatul qur-aan haddaan nahay aad baan oga warhaynaa mashaariicda iyo ummadda ay u hayaan jazaahum ullahu khayr tartankan ayagaa taabageliyey oo dhaqaalaha bixiyey marka waxaan leenahay bangiga iyo hormuudba aad baad u mahadsantihiin jazaakum allahu khayran garab istaagga aad garab istaagteen ahlu qur-aanka iyo dhiirigelintooda iyo garab istaagga aad garab istaagtaan mar walba dadka masaakiinta ah ee weliba waxaa waaye tabarta daran gaar ahaan xilliga faydaanaadka abaaruhu dhacaan daadadku dhacaan qaar ka mid ah culamaa udiinka ka qayb galay munaasabadda ayaa bogaadiyey ardayda kaalmaha hore ka galay tartanka runtii annaga macaayiir adag oo dadka lagu kala reebaan dejinnay oo ahayd sagaashan iyo shan tajwiidkii iyo xifdigii oo isku jiro ardayga oo tajwiidka loo qorayo hadduu xarafka gafo tajwiidka qunada ka tago hadduu qalqalada ka tago hadduu madka uu maaragtay gaabiyo ama intii loogu talagalay uu ka badiyo wixii tajwiid oo dhan xataa makhaarijta cilmiga ilaahay ayaa qur-aanka uu xambaarsan yahay qofkii qur'aankan bartaa cilmiga ilaahay buu wax weyn ka xambaaray isaga ayaana dadka ugu fadli badan khayrukum man tacallama alqur'aana wacallamahu siduu nabigu yidhi sala allahu calayhi wasalam abuabdaabu cabdiraxmaan assulami oo kuufo fadhiyay ilaa soddon iyo sagaal sana ama afartan sana ayaa waxaa laga soo warinayaa inuu yidhi inuu markii uu qofka qur-aanka baro oo qur-aanka qofku uu xifdiyo oo uu dirayo sagootinayo u dhihi jiray idhab faqad akhadta cilma allahi yuqaalu lisaaxibi اlqur'aani iqra wاrtaqi warattil kamaa kunta turatilu fi اddunya faina mansilaka cinda aakhiri aayatin taqra'uha ayadana waa tartan kale oo ah meesha qur-aanku kaaga go'o ayaa degi doontaa marka qof soddonkii jus akhriyey yacni oo qur-aankii saas yani u xifdisan meesha uu tegaayo yani waad garanaysaan adduunkana sharafuu ku leeyahay oo nabiga sal ly slam wuxuu leeyay um nnaas aqra'uhum likitaab illah dadka waxaa imaam u noqda oo hogaamiye u noqda qofkii qur-aanka yaqaana raaxa xuseen xirsi guddoomiye ku-xigeenka hay-adda hormuud salaam foundation ayaa ka warbixisay gaari ay ku wareejiyeen ardayga galay kaalinta koowaad ee cabdiraxmaan maxamed mayow hormuud salaam foundation waxay ku wareejisay baabuurka halkaas aad uga jeedaan cabdiraxmaan maxamed mayow oo ku guulaystay qur'aanka soddonka jus tartan uu soo galay kadib hormuud salaam foundation way garab taagan tahay mar walba arrimaha khayrka ah ee loo qabanayo bulshada mar walbana waxay u taagan tahay hormuud salaam foundation inay bulshada ka taageerto dhammaan meelaha macnaha ay uga baahan yihiin gargaarka waa hay-ad cabdiraxmaan maxamed mayow oo kaalinta koowaad galay islamarkaana ku tartamay soddonka jus ayaa u mahad celiyey hay-adda hormuud salaam foundation allah subxaanahu watacaala mar kale waxaan u mahad celinaa dadkaas soo qabaqabiyey jamciyadan oo sheekh cabdirashiid iyo maamada hadda ka mid ah ayaan u mahad celinaa kadibna waxaan mahadcelinaa macalinkeyga iyo macadka aliqaraa macalimiinteyda dhammaan ayaan u mahad celinaya